إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada baay iyo jubbada hoose arday iyo macalimiinta iskuul ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay heleen xogo tilmaamaya in dhulka iskuulka ku yaalo laga iibsanayo ganacsato sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka tababare ee danab lagu magacaabo kuna sugan gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin dowladda federaalka jabahadda faano ayaa sheegtay inay weerar culus ku qaaday xarun lagu tababareeyey ciidamada dowladda xabashida etoobiya ciidamada maamulka mustafa cagjar ayaa in ka badan boqollabaatanisideed neef oo geel ah oo ay soo dhaceen ku wareejiyey ciidamada etoobiya iyagoo shilimo yaryar dhaafsaday آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada baay iyo jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaalo saf ballaaran ah ku qaadeen xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada ceelbardi wixii khasaaraha kasoo kordha weeraradaasi wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah dhanka jubbada hoose qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda mariina ee magaalada kismaayo kaasoo lala egtay saldhigga booliiska jubbaland ay ku leeyihiin xaafadaasi halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada qaraxa lagu weeraray arday iyo macalimiinta iskuul ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay heleen xogo tilmaamaya in dhulka iskuulka ku yaala laga iibsaday ganacsato cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya ardayda iyo macalimiinta iskuul ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay heleen xogo tilmaamaya in dhulka iskoolkooda ku yaala laga iibsanayo ganacsato ardayda iyo macalimiinta oo banaabax ka dhigay xarunta iskuulka uu ku taalo degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay ka xun yihiin in dhulka uu ku yaalo iskoolka la iibsado ardayda iskoolka ayaa xasan sheekh maxamuud u sheegay inay iskoolkoodu aan bec ahayn oo ay u baahan yihiin in faraha laga qaado iskuulkan waxaan rabnaa iskuulkan waa jecelnaa iskuulkan education fiican oo siiya madaxdeen iskuulkan oo dhaaf waa jecelna aan maanta waxaa waxaa meeshaan ku istaagsanaha waay maariyo meeshaan maanta waxaa iskugu imaan inaan ka dhiidhin inuu iskuulkeenna saal ahayn iskuulkeenna marnaba saal ma noqonayo iskuulkeenna beec ma aha iskuulkeenna iib ma aha cabdinaasir cali maxamed oo ah maamulaha iskoolkan cabanaya ayaa sheegay in dhulka ay degan yihiin ay sharci ku degan yihiin ayna u baahan yihiin in ganacsatada doonayso in dhulkooda iibsadaan aanay arrintaasi ay ku dhaqaaqin dugsigu waxa uu ku degan ku degan yahay dhulkaas sifo sharci ah dugsigu waxa uu ka cabanayaa ganacsato arxan daran oo ku howlan dhulboob aan kala soc lahayn kuwaas oo u samaystay dhulka dugsigu degan yahay dukumenti milkiyadeed oo aan sax ahayn cabashadan ayaa ka dhalatay kadib markii maamulka dugsigu helay xog ku saabsan dhulboobka oo ay soo gaarsiiyeen qaar ka mida bulshada deegaanka oo loo bandhigay inay iibsadaan kadib markii loo bandhigay inay iibsadaan dhulka dugsigu degan yahay dhaqanka caadiga ka noqday magaalada muqdisho waa dhulboobka waxaana horboodaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud baraha bulshada oo ay ku wada xiriirto bulsho kala duwan ayaa arrintaani ku tilmaamay mid aan u qalmin ummadda soomaaliyeed dadka qaar ayaa sheegaya in xasan sheekh maalmaha soo socda ay kasoo yeeri doonto in la dumiyo masaajidda magaalada muqdisho waxa ay wajahaysaa xaalad aan caadi ahayn iyadoona maalin weliba uu kusii fidayo dhulboobka xaafada hor leh maanta waxa ay xaaladdu maraysaa in goobihii waxbarasho la isugu tegay iyadoona maanta ay wax ku baranayaan dhalinyaro aada u fara badan oo dumar iyo ragba leh xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalka ayaa ganacsato kula heshiiyey in ay dhacaan oo ay xaraashaan dhulka ummadda muslimka ah xogna loogu qaadanayo islamarkaana iyagoo ujeeda la marinayo makiinta cagafcagafta xasan shiiq oo hooyooyin badan oo xili saqdhexa ah ka oysiiyey dhanka kalena burburiyey guryahooda iyagoo aan waxba ka qaban karin si kastay ahaataba waxaa marba marka ka dambaysa sii siyaadaya dhulboobka ka socda magaalada muqdisho iyadoona uu xasan sheekh soo xaalufiyey degmooyin badan oo ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo ummadii lahayd oo xoog ugu dhacay sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka tababaray ee danab lagu magacaabo kuna sugan gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin dowladda federaalka mubaarag cumar ayaa warkan isoo gudbinaya carab dheeg oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee loogu yeero danab ay ku weerarto dowladda maraykanka ayaa muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada wuxuu ku sheegay in saraakiisha uu isagu hogaaminayo aanay dowladda federaalka ka helin wax dalacsiin ah dhowaan ay warbaahinta ka arkeen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo ay dowladda federaalka dalacsiinayso sarkaalkan ka tirsan ciidamada maraykanka tababarta ee danab loogu magacaabo kuna sugan gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin dowladda federaalka isagoo sii hadlaya ee uu sheegay in ciidanka ay qaarkooda u dhinteen halka kuwo kalena ay u dhaawacmeen welina aysan dowladda federaalka dalacsiin waxaan rabaa xoogaa cabasho ah inaan u gudbiyo dowladdeeda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha qaranka iyo madaxweynaha sidaad la socotaan muddaba arrin aan daba jiiqaynay oo xuquuqdii aan lahayn oo dallacaadeed inaanaan weli helin yaan rabnaa inaan maanta ummadda soomaaliya u sheegno dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanayaa in saraakiisha ururkan la dallacsiiyo dallacaadda ay mudan yihiinna la siiyo nin labaatan kuniyo ka sii fog waddan ka bilaabma oo dhaawacmay oo dhintay oo rafaaday oo muddada intaa la-eg dowladdiisa ka baryaayay xidig inuu helo xidig rag dhallinyara oo markii hore ka tirsanaa dowlad goboleedka jubbaland oo maalin dhoweyd arrimaha siyaasadda dartood ee ciidanka dowladda ugu tegey oo shalatooda kabtanno iyo laba xidiglayaal iyo xidiglayaal la siinayay annagana dee waxaana lahaa kriteriyadii ciidankaa loo baahan yahay oo kan baa loo baahan yahay si kastaba ahaatee waxaa marar badan sidan oo kale shaashadaha warbaahinada ka soo muuqda askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyad ee shisheeyaha dhistay kuwaas oo ka cabanaya xuquuqla'aan iyo raashiin la'aan mararka qaarna ay dhacdo inay ka cawadaan dalacsiin jabahadda faano ayaa sheegay inay weerar culus ku qaadeen xarun lagu tababarayay ciidamada dowladda xabashida itoobiya sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in jabhadda amxaarada ee faano ay weerar culus ku qaaday xero lagu tababarayay ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya oo ku taalla gudaha dalkaas war ka soo baxay faano ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay weerar ku ekeeyeen xero tababar oo ku taalla magaalada goonjab ee waqooyiga adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya xiradan weerarka ay ku qaadeen jabhadda faano ayaa sheegtay inay ku sugnaayeen kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya kuwaasoo u kala qaybsamay wax la dilay qaar la dhaawacay kuwo naftooda la baxsaday oo isaga cararay fagaaraha dagaalka waxay intaasi ku dartay in weerarkan culus ay kusoo furatay hub iyo saanado milatari oo saldhigga u yiilay ciidanka itoobiya ayna gacanta ku dhigeen askar maxaabiis ah dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay wajahaysaa dagaallo culus oo dhiig badan uga daatay kuwaasoo ay u geysanayaan jabhadaha kala duwan ee ka dagaalama dalkaasi iyadoona xukuumadda abiy axmed awoodi weysay inay soo afjarto jabhadahaasi dagaalka adag kula jira dowladooda warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ciidamada maamulka mustafa cagjar ayaa in ka badan boqollabaatanideed neef oo geel ah oo ay soo dhaceen ku wareejiyey ciidamada itoobiya iyagoona shillimo yaryar dhaafsaday warbixinta warkaani waxaa inoo diyaariyey muxsin xasan iyadoo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka soomaali galbeed ee ay gumaysiga ku haysato xabashida itoobiya wajahayaan gaboodfalle iyo tacadiye dhinac weliba ah oo ay kala kulmayaan dowladda itoobiya iyo maamulka gobolkaasi ku matala ee uu horjoogaha ka yahay mustafa cagjar haddana waxaa halkaasi ka soo yeeraya warar kale oo ku biiraya falalka lagu naafeenayo bulshada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan cutubye maleeshiya ah oo ka tirsan maamulka mustafa cagjar ayaa bilaabay tallaabo ay ku dhacayaan xoolaha ummadda soomaaliyeed ee gobolka iyagoo weliba ka soo dareersanaya xeryahooda iyo ceelasha loo soo arooriyo si ay ugu wareejiyaan ciidamada xabashida iyo dowladda etoobiya oo sida muuqanaysa u qalab qaadatay ceertayn iyo mooraduug ka dhan ah ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka soomaali galbeed in ka badan boqol labaatan iyo siddeed neef oo geel ah qaalmo iyo qurbacna iskugu jira ayay ciidamo ka tirsan maamulka mustafa cagjar soo dhaceen iyagoona ku wareejiyey ciidamada xabashida kadib markii ay dhaafsadeen shilimo yar oo bakhshiish ah xoolahan ayay ciidamada mustafa cagjar ka soo dhaceen degmada xaarshin ee ka mid ah dhulka soomaali galbeed weliba iyaga oo dharaar cad qori caaraddii kaga dareersaday dadkii soomaaliyeed ee xaqa u lahaa sidaba ay sheegayaan ilawareedyo xog ogaal ah ciidamadan ayaana fulinaya amar ka soo baxay mustafa cagjar kaasi oo uu ku sheegay inay ciidamadiisa soo qunsadaan wixii xoolo ah ee ay arkaan dhaca xoolaha dadka soomaalida ah ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya ayaa waayahan dambe dhaqan u noqday askarta maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulkaasi gumaysigeeda ku hoos jira mustafa cagjar oo muddo hal sano iyo bor ka hor ah meel fagaare ah ka yidhi inay ciidamadiisu soo dhacaan xoolaha ay kaga shakiyaan in ay yihiin sharci darro ayaa arrinta u beddelay in ay xoolaha ka soo dhacaan dadkii lahaa iyagoo muwaafaqo ka helaya maamulkooda warkii alfurqaan waa nageyntaa